أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno filim ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo aad ku dhegaysan doontaan gebi ahaanba barnaamijka faafareebka wararka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii afraad taxanaha lagu iftiiminayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya xalqadan caawa waxaad ku daawan doontaan kaalinta qarsoon ee hay-adaha reer galbeedka ay ku leeyihiin fidinta kiristaannimada iyo qandaraasyada ay siyaasiyiinta soomaaliyeed ka soo qaataan kiniisadaha gaalada si ay ugu fududeeyaan howlgallada gaalaysiinta ee ay dalka ka wadaan
بسم الله الرحمن الرحيم
dahabkii u waaday waanigii daadiyo qubayeen anaa diiday naabadiisa aan daacad noo qunayneen anaa diiday deeqdiisa ay nari daabataale
allah ha u naxariisto mujaahidka ummadda soomaaliyeed sayid maxamed cabdulle xasan oo murtidiisa iyo midhihiisa aad moodid inay maanta nala hadlayaan iyagoo mar kale nooga digaya dabinnada gaalada iyo sharta ay ummadda u maleegayaan garaad iyo garasho dheeri ah oo uu allah ku galladay aawadeed wuxuu sayid maxamed cabdulle xasan garowsanaa in deeqda iyo dhaldhalaalka adduun ee ay gaaladu ku qarqinayeen dadka soomaaliyeed ay tahay cad sumaysan iyo qorshe ummadda diinteeda laga siisanayo gasiin la quuto anaa diiday mantuulaha adduunyo iiga hooyeen inkastoo geeridii sayid maxamed cabdulle xasan laga joogo in ka badan boqol sano haddana waxaa maanta dhaboobay saadaashiisii kadib markii ay ummadda soomaaliyeed kuwaana qaadan diiday digniintii iyo dardaaranadii uu dhaxal reebay waxaan aragnaa hay-adihii gaalada oo miyi iyo magaalaba maanta ummadda ku quudinaya deeq ay naali daba taallo waa isla deeqdii uu abwaankii soomaaliyeed ku cabiray tixdiisii ahayd maswaabaydii lama dhuunyado iyo midho dhunkaaleede manfacan la cunin baa jira oo moodka kuu sido eh maraykanka iyo waa kay baxshaan madaxda naato e tix iyo tiraab canaan iyo caqligelin gabay iyo guubaabo si kasta oo la isku dayaba haddana nasiib darro waxaysan weli soomaalidu fahmin haadaamaha dhaadheer ee lala maagan yahay iyo debinnada halista ah ee ay macatablaydu u qoolayso hase yeeshee khayr sheeg lagama quusto eh waxaan xalqadan allah idankiis ku hoga tusaalayn doonnaa kaalinta qarsoon ee hay-adaha reer galbeedka ay ku leeyihiin fidinta kirishtaannimada iyo qandaraaska siyaasiyiinta soomaaliyeed ka soo qaataan kiniisadaha gaalada si ay ugu fududeeyaan howlaha diinfaafineed ee ay dalka ka wadaan
وودوا لو تكفرون
dabin buu idin qoolayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idin qulaahayaa dibuu go'aysaane
saddex boqol sagaashan iyo sagaal waa tirada rasmiga ah ee hay-adaha samafal ee ka howlgala gudaha soomaaliya iska badaa inay ummadda samata bixiyaane waxay hay-adahan soddonkii sano ee lasoo dhaafay dalka ku rideen dalowga uu ilaa maantadan ku sii hoobanayo ee ummadda u horseeday diinxumo dib udhac diif diihaal iyo inay weligeed u garbaduubnaato cadowgeeda gacmahana u horsato
damci beena weeyaan waxaad nagu dayaysaane
laga soo bilaabo burburkii ilaa maanta waxaa la qiyaasayaa deeqda soomaaliya ku baxday in ay gaarayso wax ku dhow labaatan bilyan oo dollar sanadkii kii oo keliya waxay wasaaradda qorsheynta ee maamulka ridada sheegtay in hay-adaha samafal ee adduunka ay soomaaliya ku bixiyeen lacag gaaraysa hal dhibic sagaal bilyan oo dollar haddana ma jiro isbeddel muuqda iyo dheef la taaban karo oo ay ururadan dalka ku soo kordhiyeen This is what I think should be one of the major scandals here. The fact is that millions and millions of dollars are spent every week on Somalia, but it's not going to help people that are in Mogadishu or other areas.
tan waxaan u arkaa inay tahay mid ka mid a fadeexadaha ugu weyn xaqiiqada jirtana waxay tahay in soomaaliya ay ku baxdo boqolaal milyuun oo dollar toddobaad kasta laakiin lacagtaasi ma ahan mid lagu caawinayo dadka ku nool muqdisho ama dalka intiisa kale barnaamijka cuntada adduunka ayaa dhowr sano ka hor sheegay in kalabar lacagaha ay bixiyaan ay gacanta u gasho hogaamiye kooxeedyo iyo qandaraaslayaal si la mid ah qandaraaslayaashii ka macaashay dagaaladii ka socday ciraaq iyo afghanistaan haddaba waa sax dowladda soomaaliya waa dowlad musuqmaasuq ku caanbaxday laakiin waxaa ka musuqmaasuq badan hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee ku sugan garoonka diyaaradaha muqdisho iyo hareeraha filla soomaaliya So, you know, we can talk about the Somali government's corruption, and there's no doubt that that is a corrupt government, but these guys are stealing pennies compared to what these international aid organizations are making off of Somalia without ever leaving the airport or the little green zone called Villa Somalia where the government is, is housed.
dabin buu idin qoorayaa waa idin daagayaaye waxaan maalin walba maqalnaa eh, dhaqaalaha soomaaliya maa loo yaboohay Saqa- dhaqaalaha lagu bixinaya horumaraa laga samaynaya kankana laga dhacaya oo ma gaaladu ay ku hadaaqayaan haba yaraatee wax waaqica ka muuqdaana ma jiraan Eh, gaalada maarata yani eh, eh, waxay leedahay waa yaboohnay ayagay ku noqdaan iyo waxaa la qaybsada kuwa cumalada ah oo eh, murtadiinta ah oo ayaga maarata yani ka daba orda ayaa wax ayay wax ka soo gaaraan oo ayagana afka wax loo marmariyaa inta kalena gaalada dib ugu noqotaa wax waaqica la taaban karo oo ay horumar ka samaynayaan dalkeena iyo dadkeena ay u samaynayaan haba yaraatee ma jirto marka wax kastay sheegaan balaayina la bixi haddii la yidhaahdo haba yaraatee wax oo maarata yani kasoo naasacdaanaya ma jiro waa ujeedaa beledweyne ma- sanad walbaaba fatahadaa ka dhacda afgooye fatahadaa ka dhacda eh, buundooyinkaa dudumay eh, maarata yani haba yaraatee waa kan buundadii baandheere baardheere tii luuq maarata yani ku taalay Ba- kulli dhulkii oo dhan waxa weeyaan waxaa ka wada muuqda azma dhacday ayaa ayaa ka muuqata wamaca daalika walaxaan yaboohnay leeyihin waxay yabooheenna meelay ka muuqdaan waaqica haba yaraatee ma jirto marka arrintaas inaan lagu lagu kadsoomin maxaa yeele gaal cadowba uu ku yahay inuu cadow ku yahana ilaahay baa qur-aankiisa kugu sheegay inuu isagoo cadow ku ah oo adiga kuu naseexeeyo oo maarata yani kuu daneeyo wax dhici kara maaha dhibaatada haysata bakeedkoodii masagada everywhere waa lala dagaalamay waxaa la dagaalamaya hay-adaha samafalka waa qoladan xalano ku jirta ani waxaan dhihi lahaa markoo guura la dhaho loo tashto dowladda qoladii ummaddan horumarinaysa in la keenaan rabaa sida si- xoolahana saas waay waxa la dhoofinayo xoolaha dhadigaa la dhoofinaya wax kontaroolaya ma leh dowladda canshuuray raadinaysaa bes oo dadkaas waxaasay raadinaysaa raashiin hadda abuuraa la qaybiyey daraasanada beertan ma soo baxayaan beeraleyda markaan u tagno ani xafiisan baydhabo kule waa ii imaanayan sanadkan abuurkii la qaybiyey hay-adaa keenta wallaahi oday waayele saaxiibkay eh oo faw shaqayn jiray asubax wal beertu aadaa ilmihii xataa waxa waaye markaan dhaha kaalihii beertay la soo fala kaamay joogaan odaygu wuxuu soo saaran inay cunaanay rabaan lixdan dollaraa la siiyaa qaarkood kuwa afartan dollaraa la siiyaa hay-adihii dhan waxaa waaye wixii loogu talagalay development annaga carada ugu fiicanaan qabnaa kaley loom soil waay wax walba ka baxaya waxaan qabnaa maxaa la dhahay waa aragteen dhulkeena suu yahay wax walba waa ka soo baxaya ma la ogolo markaan la dagaalan oo hay-adaha samafalkaa jiro cudur kale ma jiro
inkastoo dabindaabyada ummadda iyo la dirirka dhaqaalahooda ay ka mid ahaayeen ujeedooyinka gundhiga u ah haddana higsiga ugu weyn ee hay-adaha reer galbeedka ka lahaayeen dalka ayaa ahaa la dagaalanka diinta iyo kirishtaamaynta bulshada soomaaliyeed
In Somalia, we've partnered with a Christian organization and uh, dalka soomaaliya waxay wada shaqayn nagala dhexaysaa hay-ad kirishtaan ah waxaana deeq raashiina gaarsiinay siddeed boqol iyo konton qoys oo soomaaliyeed Projeto Missão Somália prelazia de Labre, Diocese de Mogadishu.
waa i kan anigoo ku guda jira mashruuceenna mission soomaaliya kaas oo uu inoo suurtogeliyey ergega kiniisadda fatikaanka ee magaalada muqdisho waana maalin weyn oo farxad leh oo aan soo dhoweynayno ciidda kirishtaanka ee iistarka hadda waxaan ku sugannahay gobollada somalilan waxaana halkan nolosha kula qaybsanaynaa laba boqol oo qoys oo qaxooti ah numa região da Somalilândia I'm standing here in Mogadishu in Somalia, a country that's considered probably the most lawless in the world.
waxaan maanta taaganahay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya oo lagu tiriyo meelaha ugu halista badan ee dunida meel kasta oo aad aadina waxaad arkaysaa dad tabaalaysan oo gargaar u baahan I spoke to our General Secretary of the Association of Evangelicals in Africa, and this is what he had to say.
waxaan goordhow la hadlay madaxa dalladaha kiniisadaha evangelikal ee afrika fariintanna ayuu ii soo diray One question that goes through my mind what would Jesus do?
mar kasta waxaan isweydiiyaa haddii uu ciise masiix joogi lahaa muxuu xaaladda soomaaliya ka qaban lahaa haddaba waxaa nagala rabaa inaan ciise masiix maamuusno annaga oo soomaalida u gargaarayna جايه من المينا في الحرب بتاعت الصومال داي في 92 انا كنت ضمن وفد الجامعه العربيه عارفين ان افريقيا دي كلها كانت مفتوحه للتنصير تحت الاغاثه intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee soomaaliya ka qarxay kii waxaan ka mid ahaa erga ka socotay jaamacadda carabta oo loo diray soomaaliya waxaan la yaabay tirabadnida hay-adaha tansiirka ee dalkaas ka shaqeeya qaaradda afrika guud ahaan waa bartilmaameed ay hay-adaha kirishtaanka diiradda saaraan iyagoo ku hoosgabanaya gargaarka bini'aadanimada ururo kirishtaan ah oo ka socda maraykanka yurub kanada iyo astreeliya waxay dhammaan faafinayeen diinta kirishtaanka iyagoo isku ekaysiinaya hay-ado samafal waana arrin aan aniga indhahayga saaray intii aan soomaaliya joogay marka ay qaybinayaan raashin waxay sidoo kale qaybin jireen baybal garab socda ogaadana soomaaliya waa dal aan lahayn dad kirishtaan ah يوزع اللقمه ومعاها انجيل على بلد ما فيهاش مسيح واحد تعرف ان الصومال ما فيهاش مسيح واحد الأمر الثالث هو العمل الإغاثي يعني الناس في تعرف صاحب الحاجة أرعا والجوع يعني كاد الجوع أن يكون الفقر أو الجوع أن يكون كفرا waddada kale ee ay hay-adaha tansiirka u maraan kiristaamaynta bulshooyinka muslimiinta waxaa ka mid ah adeegyada samafalka sababtoo ah qof baahan waa qof wax kasta u nugul waxaa jirta oraax caanbaxday oo ah fakhrigu wuxuu ku sigtay inuu gaalnimo noqdo baahida ayaana ah midda keentay in ay dadku hoos tagaan hay-adahan inta badan ma ahan hay-ado bixiya adeegyo bini'aadinimo laakiin waxay wataan ujeeddooyin kale oo ay ka mid tahay in dadka diintooda ay ka beddelaan يعني يستخدمون التنصير بأغراض غير إنسانية من أجل إدخالهم في الدين النصراني Uh, our mission is to save lives, to reduce suffering, and to share the hope of Jesus Christ.
ujeeddadeenna waa inaan dadka noloshooda badbaadinno dhibaatada ka samata bixinno iyo inaan la wadaagno diinta ciise masiixa darin buu idin qoorayaa waa idin daagayaaye dirhamkuu idin qulaahayaa dibuu go'aysaane markaa hore dabkuu idinka dhige dubaarsidiise dad baa waxay leeyihiin gaalo gaalo gaalo gaalo maxaa lagu hayaa gaalo maxaa lagu haystaa gaalo maxaa loo dhibaya gaalo waa dad nool yaa dunida inay ku noolaato lagu dalagalay gaalo gaalo maxaa loo haystaa annagay waxna tarayaan faa'iido waxbarashay noo keena caafimaad ay noo keena kanay noo keena ilaahay subxaana wa tacaala ma been buu sheegayaa ma adaa run sheegaya ilaahay been ma sheegayo walaa yunabi'uka milu khabiir ilaahay xogogaalay siduu kugu warramana wallahi cid kugu warramaysaan la arkaynin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy bal fiiri ilaahay wuxuu yidhi ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ilaahay wuxuu yidhi gaalo ma rabaan ma doonayaan oo ma jecla ya gaalo noocyadeeda kala duwan oo dhan ma jecla haddaad muslimiin tihiin khayr xag alle inuu idinkaga soo dego
khayrkaa xag alle ka soo degaya waaba waxyigii waxyigii qur'aanka soo degaya ma ogola xilligii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wallaahi wax kale iska dhaafee roob inuu noo yimaado gaalo ma rabaan abaaraha inay nagu dhacdo oo markaa kadib ay yimaadaan oo teendhooyin ay noo dhisaan oo ina gaalaysiiyaan unhcr F- eh, wfp world vision care undb iyo kuwo la mid ah oo hay-adaha gaalada inay yimaadaan kadibna ayna gaalaysiiyaan bay rabaan soo ma jeedid teg gif and teg qaado loorkan bariiska ah soo ma jeedid aan ku siiyo diintaydana qaado diintooda ugu yar waa maxay ma taqaanaa inaad jeclaatid gaalka gaalkaoo la jeclaado ayay tan ugu yar weeye ay rabaan yasir yasir aad tira good thank you very much oh jorlas oh oh aad tirahdid oo aad u qosasho intay rabaan waa intaas damci beena weeyaan waxaad nagu dayaysaane waxay nimankan gaalo duulaankoodu ay ka faa'iidaystaan oo kale qof bulshada ama qofka duruuftiisa dhaqaale gaalada waxay mar walba isticmaashaa wax la yidhaahdo tarkiib iyo tarhiib waxaana weeye cabsigelin iyo rajogelin waxay kugu rajogelinayaan oo kuu sheegayaan hanti fara badan baan kuu haynaa saas iyo saas intaasoo mashruuc baan idiin fulinaynaa maxaa nooga gud nooga iibsanaysaa maxaa nooga bedelanaysaa oo maxaad u baahantihiin waxaan u baahannahay wax kaloo gaara ma rabne waxaan rabnaa dadka in la xoreeyo mabaadidooda dhaqankooda xoriyad bulshada in la siiyaan rabnaa ha wax kale idinkama rabno macnuhu waa maxay qofku inuu xor aan ilaah ku xoreyn uu noqdo oo fuxshiga iyo zinada iyo dulliga oo dhan iyo daraagiska daaqadda qofka laga saaro khadka laga rido sidaas weeye ujeedadooda marka haddii ay ka diidana waxay adeegsanayaan markaa handadaad iyo cunaqabatiin dhaqaalahan samaynaynaa haddee wadhowdii waa isu soo xiraysaan noloshiinu ma socon karaysaan handadaadaas mataqaana ay bilaabayaan markana iyaduna waa dhaqan soo jireenoo waxay kaga dayanayaan in mataqaanaa macalinkooda ibliis oo dhah ilaahay inooga sheegay shaydaan wuxuu idan yabahayaa faqri iyo waxaana kugu dhici doona iyo see u noolaan doonta ma noolaan karti wayaamurukum bilfaxshaa wuxuuna idin amrayaa wax kasta oo fuxshi oo foolxun oo qofka bini aadanka khadka ka saaraya marka risaaqo lama weynayo ilaah baa ballan qaada intuu qofku nool yahay wuu noolaanayaa waxaa la rabaa in ilaah lagu kalsoonaado watuu diyaar ugu akriyey diinta gaalada isku dayada gaalada ee ku aadan inay ummaddan diintooda uga bedelato raashin la quuto ayaa ahayd siyaasad soo jireen ah oo ay gaalada reer galbeedku adeegsadaan tan iyo xilligii gumaystaha kii wuxuu jornaalka the consalaata soo saaray dhambaal loogu magacdaray saliibka iyo yaambada kaas oo gudihiisa lagu yidhi innagu haddii aynu nahay diinfidayaasha kirishtanka ah waxaan dadka ku gumaysanaa yaambada iyo saliibka waxaana lagama maarmaan ah ayuu yidhi baadari kale inaan raadinno qorshooyin dadban oo aan diinta ku faafinno sida waxbarashada shaqa abuurka iyo samafalka hay-adaha kirishtanka sidaasi la mid ah ayaa maanta boqol sano kadib waxay hay-adaha reer galbeedka ku socdaan isla tabtii awoowayaashoodii baadiriyaasha ahaa
sanadkii dalka maraykanka waxaa lagu qabtay shir ay kiniisadaha ugu arrinsanayeen asaaliibta diinta kiristaanka loogu fidin karo qaaradda afrika shirka waxaa ka qayb galay boqolaal ka mid ah baadiriyaasha adduunka go'aamadii ay ka soo saareen shirkaasina waxaa ka mid ah in caalamul islaami laga dardargeliyo waxay ku sheegeen hay-adaha samafalka iyo in mucaawanada ama waxay ugu yeeraan samafalka uu qayb weyn ka yahay istaraatiijiyada gaalaysiinta iyo in xukuumadaha islaamka isku sheego ay beddelaan mowqifkooda ay ku mamnuucayaan hay-adaha tansiirka ayna indhaha ka laabtaan howlgallada gaalaysiinta ay nasaarada ka wadaan dalalka islaamka
markii dowladdu ay mucaawino ka hesho dalka dibaddiisa islamarkaasina ay saboonnimo baahsan ka jirto dalalka muslimiinta waxaa arrinkan ka faa'iidaysanaya hay-adaha samafalka iyo kuwa kirishtaanka ee wax gaalaysiiya tusaale ahaan yaa ka dembeeyey dagaalka koonfurta suudaan yaase ka dembeeyey gaalaysiinta bulshadaasi yaase ka dembeeyey musiibada ku habsatay dalkaas waa hay-adaha tansiirka iyo kiniisadaha iyo hay-adaha samafalka هي مؤسسات التنصيرية والمؤسسات الكنسية والمؤسسات الإغاثة أنا ديري منصورها ضيو إيجا
بلد مسلمة عربية عمل أعداء دين الله تبارك وتعالى لمحاصرتها اقتصاديا منذ سنين فحدثت فيها المجاعات وقاموا باستغلال ذلك لتنصير الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى soomaaliya waa dal carab ah dadkiisuna ay muslimiin yihiin waxayna cadowga islaamka dalkaasi ku soo rogeen xayraad dhaqaalo oo muddo dheer soctay sidoo kale waxaa dalkaasi ku soo noqnoqday abaaro bahasan taas oo hay-adaha tansiirka fursad u siisay inay soomaaliya u soo diraan hay-ado shacabka ku dhex faafinaya diinta kirishtanka فأرسلوا البعثات التنصيرية لتنصير الناس في دولة الصومال
gadaashan dambe maragta waxay dhisi jireen guryo waxay dhisi jireen meel xarqaanta gabdhaha lagu baro magaratay dharaa la keeni jiray waxbaa gabdhaha la bari jiray magaratay adig ha soo jiidasho mataqaanido soo jiidasho ilaa nin qofka masaakiinka aan waxba ogeen haddaad wax siisisee waadi wax kasta waad ka samayn kartaa ilaan dadka dad waxay ahayn jaahi aan waxba soo baran haddii laakiinse dad aqli leh haddii ahaan lahayn waxba ogaan lahayn lagu duloobaaye dadka kusoo jiidaya maxuu kusoo jiidaya dadka mar waxbaa lidin siinaa nanaca lidin siinaa mar mooska lidin siinaa mar waxaa lidin qasaa ee, maxaa la yidhaahaa caana caana koosta lidin qas ilmaha sukuraa lagu shuba waa la siinaa iyo rootiyaa la siinaa Ee, ilmihii iskooliyadina waxaa waaye dhir weynaa jiri jira oo laga fakariyo marka soorta iyo caanaha xagga lagu karin jira marka la gaaro afar saac cidda ma bixaysid bacdi ilaa lix saacan ka ahayn quracdaada meeshaas waaye saasa lagu soo jiidaha dadka xataa kuwii dugsiley waxaa arkaysaa oo oo- oo dugsiga oo diidaya oo oo rabo xagga xagga iskoolka rabo sababtu waxaa waaye xagga raashina laga helaa
qaswada ummadda lagu soo qaaday waxaa kitaabka qoray afarta- afartan sano ka hor nin suuriyaan ah oo loo yaqaano eh, cabdiraxmaan xabanag Eh, kitaabka magaciisuna waxaa la yidhahdaa ajnaxat lmakri halaatha eh, altabshiir alistishraaq eh, alisticmaar ayaa loo yaqaanaa marka kitaabkaas wuxuu faahfaahinayaa eh, sida eh, ummadda loo barakaciyo dagaalo iyo ay ugu furaan kadibna ay wa- qaxooti ay eh, xerooyinka qaxooti ay u sameeyaan hay-adaha kiristaankana ay dadku kusoo salidaan kadibna eh, laga dhex ugaarsado ummaddii oo loo kiristaameeyo
يقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة إن من مجالات أنشطة المبشرين استغلال الأزمات والكوارث الفردية والاجتماعية sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan wuxuu yidhi majaalaadka ay aadka uga dhaqdhaqaaqaan kooxaha waxgaalaysiiya waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga dhibaatooyinka iyo masaa'ibta ku habsata afraadda ama bulshooyinka waxaana taasi ka markhaati kacaya sida ay u ugaarsadaan ilmaha aan aabbaha lahayn ee waddooyinka lagu soo tuuro barakacayaasha dadka wajahaya dhibaatooyinka ee isugu jira wiilasha iyo gabdhaha muslimiinta waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa eheladooda ku waaya dagaalada fitanta macluusha masaa'ibta rabbaaniga ah iyo dhibaatooyinka kale waxay soo dumaan dadka noocaas ah si ay u gaalaysiiyaan waxaana tusaalayaasha la soo qaadan karo ka mid ah xamalaadka xooggan ee tansiiriga ah ee lagu gaalaysiinayo carruurta muslimiinta soomaalida ee qaxootiga ah ومن أمثلة ذلك الحملات المكثفة التبشيرية لتنصير أطفال المسلمين اللاجئين في الصومال
marka laga yimaado in lagu hoosgabado gargaarka samafal iyo qaybinta raashinka wadiiqooyinka kale ee ay saliibiyiintu u maraan inay muslimiinta ka wiciyaan diintooda waxaa ka mid a fidinta adeegyada caafimaad iyagoo ka faa'iidaysanaya baahida bukaanka waxay hay-adaha tansiirka soomaaliya u soo direen dhakhaatiir kirishtan ah oo dadka xanuunsan hordhigaya shuruudo ay ka mid yihiin in ay ka baxaan diinta islaamka haddii ay doonayaan in loo fidiyo adeegyo caafimaad هناك وسائل مغرية هناك جهل هناك أمية هناك فقر هناك جوع الجانب الثاني هو الصحة waxaa jira siyaabo badan oo hay-adaha tansiirka dadka ay uga faa'iidaystaan waxaa ka mid ah jahliga faqriga iyo gaajada sidoo kale waddooyinka ay u maraan gaalaysiinta bulshada waxaa ka mid ah bixinta adeegyada caafimaadka halkudhigyadoodana waxaa ka mid ah goob kasta ee uu cudur ka dilaaco waxaa lama huraan ah in loo baahdo dhakhtar iyo daawo halkaasina fursad ayaa nooga soo baxayso aan ku fidinno diinta kiristaanka هناك حاجة هكذا شعارهم حيثما كان ألم كان هناك حاجة لطبيب وهناك فرصة للتنصير And so we developed a hospital and then a clinic and, and, and again, very well received. Oh my. Even today, soomaaliya waxaan ka dhisnay cisbitaal iyo xarumo caafimaad oo si wanaagsan loo soo dhoweeyey xitaa maanta markaan la kulmo soomaalida tusaale ahaan bishii febraayo ee lasoo dhaafay waxaan joogay somalilan waxaan u sheegay inaan ka socdo kiniisadda moninide waxay si weyn uga mahad celiyeen shaqada aan dalkooda ka hayno the Eastbrook Development Project in Somalia, and, uh, which was a uh, agreement with the Eastbrook Church and the Ministry of Health of the country of Somalia.
mashruuca horumarinta ee ay qabato kiniisadda istibrook wuxuu ahaa mashruuc ay iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo kiniisadda istibrook wuxuuna bilowday kii markii xubno ka tirsan kiniisadda ay dalka soomaaliya imaadeen kiniisadda istibrook xilligaasi daruufo adag ayay soomaaliya kaga shaqaynaysay maantana way ka sii adag tahay laakiin taasi kama dhigna inaan joojinnay dacwada kirishtaanka ee aan dadka soomaaliyeed ugu baaqaynay balse waxaan hadda adeegsannaa istaraatiijiyado kuwii hore ka duwan
Maybe it'll take different strategies, different approaches.
dabin buu idin qoorayaa waa idin daagayaaye
galaangalka hay-adaha tansiirka ee dhanka caafimaadka ayaa sannadihii lasoo dhaafay xargaha goostay waxayna saliibiyiinta bilaabeen in ay isbitaallada waaweyn ee dalka ka dhigtaan bartilmaameed ay ka ugaarsadaan dadka xanuunsan iyo bulshada kuwooda ugu nugul nin xanuunsan baa nahay arrintan la kulma arrin aad iga yaabisay arrintaasna iga catumaysa waxaa la yidhi diinta ciise masaaxiga kirishanka qaada la yidhi waana ku daaweynaa anina adalkaas waa ii cutumay weysay inaan sir caafimaad maanta aad raadinayso oo maantay inaad ku bedelato diintaada islaamka waa ii cutumaysa aad baa arrintaas ila xumaatay markii koobaad whatsappka iga soo waceen whatsappka iga soo waceen waxay igu dhaheen maadaama yarkii xanuunsana inaad tahay waa la soconnaa muuqaalkaadaan soo daawadan waan soo fiirsanay annakan rag soomaaliyaan kula nahay in waxaan u baahannahay in aad marka hore xujadan kusoo agdhigan aan wadano inaan qaadatid kabacdi arrinta adugu u socotid waan kuu soo baninayden markaas waxaan ku horiyey arrinteed xujada iyo hortaala halii sheegaan ku horiyey waa diyaar baa wixii aan ka bixi karo waan ka bixiyaa markaas waa liigu yidhi haddii arrintaas aad qaadato waraaqada iyo waxaan kuu soo tuuraynaa etoobiya ama hargeysa meeshaa sheegato ayaanu kugu daaweynaynaa rag baa noo jooga degmada waa beri noo joogay dhaheen raggaasaan kugu xariiraynaa koleyna meeshaa ku kulmaysin hadda kole ayagaa kuu sheega maqaayada kale lagu kulmaa dad inta u badan way qaateynay dhaheen oo hadda gobolka banaadir aad joogtay rag badanaa ka qaatay dhallinyaraa marka anina arrintaas walaalkii way ictimi waayey ilaahay baa ii joogo xanuunka ii keena asagana iga qaadi karo beena weyaan waxaad nagu dayaysaan waxaan tagay magaaladayda nairobi maalma haddaan joogay maalinkii dambe wayna kaxeeyeen waxaa la hegeeyey aniga haddaan dhulkan si fiican aqoon ule miihi cusbitaal la yidhaahda kijaabi kursiga anoo fadhiya waxaa ii imaaday nin soomaali ah oo markaas aniga aan u maleeyo inuu ka mid yahay dadka bukaanka ah meesha u yimid inuu yahay cabaanaan wada sheekaysanay waxuu iga soo bilaaba marka nairobi mar dhow maa imaatay mise muddo badana joogtaa muddo waxaan ahday muddo u badan ma joogi sharci maleedah uu yidhi sharci malihi aan idhi hadaan sharci lahayn see ku timid uu yidhi ujeedo kale ma subxina cusbitaalkan adi waxaan usoo raadsanaa caafimaad dabiib haddii barnaamijkii u hirgalana waxaan rabaa in dib ugu noqdo meesha aan ka imaaday markaas wuxuu ila galay barnaamij ah haddii sharci lagu sameeyo sharci haddaa haddaa heshid deganaanna aada heshid nolol mustakafiina aad ku noolaatid ciisena aad rumaysid ka warran uu waxaan dhaha markaa ciise haddaba waa rumaysanahay ciise waxaan ku rumaysanahay inuu yahay rasuul rasuulada ilaahay ka mid ahaa oo soo dirsaday inuu ahaa aan u rumaysanahay laakiin intaas wax ka dhaafisan oon u aqaanahay ma jiraan hadda ninka waxaan la yaabay ninka soomaaliga ah ee haddana maanta adeegaas qabo inuu jiro adduunka umala jiro nin soomaali ah oo nin weyn ah ee maanta kiristaan noqon karaya inuu jiro uma aan haysado isla markaas aniga waxaan go-aansaday maadaama ninkaan saan u dhaqmayo uu yahay nin soomaaliya asbaalkana uu lukule uu yahay waxa cusbaalka joogana gaale ay yihiin difeete waxaan raadinaya wax ka foolxun oo dhibaato in i gaarta aan uga baqay sidaasaan kusoo baxa marka aniga cusbaalka aan uga soo tegay maadaama aanan sharcigan aanan dalka ku lahayn nin tuugnimo ku jooga aan ahay haddana meelahaas yani daawo kasoo doonta aan ahay waxaan aaminay marka inuu isleeyahay ninkaan maanta kor waa dadka wulwuloo ka mid yahay ka faa'iidayso dabin buu idin qoorayaa waa idin daagayaaye dirhamku dhakhaatiirta saliibiyiinta ee sida gaarka ah dalka uga wada faafinta kirishtanka waxaa ka mid a baadariga lagu magacaabo hosey rodriguez kaas oo dhalashadiisu tahay dalka baraaziil baadarigan wuxuu madax ka yahay kiniisadda kaatooliga ee lagu magacaabo world christian mission ee hadafkeedu yahay inay dunida dacaladeeda ku faafiso diinta kirishtanka baybalkana ay gaarsiiso dalalka muslimiinta waa kan baadariga hose rodrigues oo kiniisadda ka dhex jeedinaya warbixin ku saabsan waxyaabihii uu kala kulmay soomaaliya iyo howlaha diinfaafineed ee ay soomaaliya ka qabteen tobankii sano ee lasoo dhaafay
Chegamos em, Va- eh, lá em- na Somália.
soomaaliya ayaan mar dhow aaday waxayna ahayd safarkaygii labiyo tobanaad oo aan dalkaas booqdo markii ugu horreysay ee aan u safray soomaaliya waxaan tiro koobnay siddeed qof oo qaatay diinta kirishtaanka oo ku nool magaalada muqdisho laakiin hadda ku dhowaad labiyo toban sanno kadib markii aan u laabtay waxaan soo diiwaangelinnay aniga iyo baadari luukos siddeed boqol oo qof oo ku soo biiray diinta kirishtaanka maxay tahay sababta waa maxay isbeddelka keenay in labiyo toban sano kadib ay toban jibbaarmaan dadka kirishtaanka ee soomaaliya ku nool runtii waa mucjiso rabbigeenna wato kiniisaddeenna waxay ka howlgelaysay soomaaliya wax ka yar hal sano durbadiina waa ay midho dhashay mar aan fogeen waxaa soomaaliya ka imaaday baadari bishob iyo jonatas aniga iyo baadari luukosna waxaan joognay bishii mey waxaan rabaa inaan bisha febraayo u laabto oo wakhti dheer sii joogo dalka soomaaliyana ma ahan sidii uu ahaa labaatan sano ka hor dabcan weli waxaa jira cadaadis lagu hayo dadka kirishtaanka laakiin hadda si xor ah ayaa diinta kirishtaanka u faafin kartaa adiga oo aan cabsi ka qabin in lagu dacweeyo ama lagu dilo dadka hadda way soo nuglaadeen markii aan aaday si xor ah ayaan baybalka u faafinayey magaca ciise masiixna dadka ayaan ugu yeerayay si xor ah ayaana cibaadaadkayga u gudanayay marka isbeddel muuqda ayaa jira Então, irmãos, mudou. Está mudando, né? E está mudando.
watuu diyaar ugu aqriyey dinta gaalada baadariga hose rodrigues ka sokow waxay kiniisadda world christian mission dalka soomaaliya u soo dirtay tobannaan ka mid a baadariyaasheeda kuwaas oo isu ekaysiinaya deeqbixiyaal iyo shaqaale hay-adeed balse ujeeddadooda dhabta ah ay tahay la dagaalanka islaamka iyo faafinta sunta nasaarada waa kuwan baadariyaasha kiniisadda world christian mission oo gaaf wareegaya xerooyinka barakacayaasha ee magaalada muqdisho iyagoo damac uga jiray inay ummadda soomaaliyeed sandareerto liidato uga beddeshaan diintooda
Os cristãos na Somália hoje eles são, eles vivem no anonimato.
dadka kirishtaanka ee soomaaliya ku nool waa kuwa diintooda la gambada sababtoo ah soomaaliya waa dalka saddexaad ee ugu halista badan dunida oo dadka kirishtaanka ah lagu cadaadiyo dadka kirishtaanka ah waa la caburiyaa sidaa awgeed markii aan joognay way nugu adkeyd inaan si toosa uga hadalno ciise masiix laakiin mararka qaar markii wax nagala weydiiyo waxaan heli jirnay fursad aan dadka diinta kirishtaanka ugu yeerno maanta waxaan soomaaliya ku leenahay dhowr xarumo oo ay deggan yihiin dad qaxooti ah waxayna hay-addeenna la shaqaysaa carruurta iyo dumarka waxaan barnaa qoraalka iyo akhriska dumarkana waxaan siinaa cashiro harqaanka ah waana fursad shaqo abuur ah sidoo kalena waa fursad lagu gaarsiin karo dhambaalka ciise masiix Principalmente o pão da vida, que é Jesus.
watuu dareersaday fircoon diriiciyadii niye watuu diyaar ugu aqriyey diinta gaaladae damci beena weeyaan waxaad nagu dayaysaane sidoo kale saliibiyiinta diinfidayaasha ah ee soomaaliya yimid iyagoo ku hoos gabanaya waxa loogu yeero hay-ada samafal waxaa ka mid ah baadariga lagu magacaabo hawi shuud kadib dhowr jeer oo uu safaro kirishtaameyna ku yimid dalka wuxuu baadarigan yidhi dalka soomaaliya iyo dadka ku noolba waxay mudan yihiin in lagu bixiyo hantida kiniisadda iyo maalgelinteeda hay-adaha tansiirka badankood waxay soomaaliya ka soo qaadaan dal ay albaabadu u xiran yihiin oo aanan lagu dhex faafin karin baybalka laakiin intii aan anigu soomaaliya ku sugnaa waxaan arkay fursado furan oo aan dadka soomaaliyeed ku gaarsiin karno dhambaalka masiixa soomaaliya waxay leedahay kiniisad firfircoon oo soo kobcaysa siyaabo kala duwanna u shaqaysa inkastoo ay tahay kiniisad qarsoon haddana waxay haysaa howl weyn oo muhiim ah watuu diyaar ugu aqriyey diinta gaaladae sidoo kale baadiriyaasha reer galbeedka ee sida aan gabashada lahayn ilaa maanta uga howlgalaya geyiga soomaaliyeed waxaa ka mid ah baadiriga lagu magacaabo chris hadley sanadkii labada kun iyo toddoba waxay kiniisadda fatikanka baadirigan u xilsaartay gobolka soomaali galbeed iyo tuulooyinka ku tirsan xadbeenaadka itoobiya iyo soomaaliya si uu ugu faafiyo diinta kirishtanka wuxuuna magaalooyinka qalaafe diridhawa jigjiga iyo goday intaba ka samaystay kiniisado iyo xarumo lagu xareeyo caruurta agoonta ah si diintooda looga bedelo
allahna waxuu qur-aankiisa ku yidhi walan tardaa canka alyahuuda walanasaara xataa tattabica millatahum ilaa aad si dhaba u raacdid kaa raalli noqon maayaan waxay ngu nimankaan nagu sameeyey saddex arrimood saddexdaa arrimoodna waa saddex arrimood oo aad u halis ah looguna talagalay dadka ka in diinta looga durjiyo si mustaqbalka loo helo kiristaanka iyo dadka laadiiniyiinta meel ay ku fidhaan oo lagu noolayn karo waa marada ugu horrayse waxaa yani laga sadeeyey saddex u dalool dalool ama in in la eg ama in ka badan in lagu dadaalo bal in ummadda soomaalida ay masiixiye noqoto sacyi badan baa loo galay
kadib markii ay ku kalsoonaan waayeen dadka soomaaliyeed ee caadiga ah si ay xogtooda iyo xaqiiqadooda uga qariyaan dadka caamada ah waxay hay-adahan shuruudo adag hor dhigeen dadka ay shaqaalaysiinayaan waxayna jagooyinka sare iyo kuwa xasaasiga ahba u xusheen soomaalida diinta ka baxday ama kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha ay kirishtanku gaarka u leeyihiin axmed cali xayle waa mid ka mida murtadiinta ugu caansan ee ay gaaladu soo tababartay sida ku xusan buuggiisa tea time in moqadishu waxay hay-adda world vision si gaara uga codsatay inuu agaasime ka noqdo hay-addooda maadaama uu yahay qof si rasmi ah u caddaystay inuu qaatay diinta kirishtanka aweys cali deeqo ibraahim faadumo jibriil iyo xasan sheekh maxamuud iyaguna waa qaar ka mida ardayda ka soo qalinjibiyey jaamacadaha kirishtanka ee maraykanka ee haddana durbaba agaasimayaal ka noqday hay-ado reer galbeed oo ka howlgala giyiga soomaaliyeed isagoo sharaxaya xiriirka ka dhexeeya hay-adaha reer galbeedka iyo jaamacadda kirishtanka ee menonite wuxuu baadiriga lagu magacaabo beter sansenig buuggiisa ku yidhi in ka badan sagaashan arday oo ka soo qalinjibiyey jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite ayaa ka shaqeeya soomaaliya somalilan iyo gobolka waqooyi bari ee kenya hay-ad kasta oo gobolka ka howlgashana waxay shaqaalaysiisaa dad si uun xiriir ula leh jaamacadda menonite
daysan oranin qof soomaaliya kirishtaana rabno haddii hay-addu ayada taqaa waxa ay cidda ay rabto waxa ay tahay laakiin waxaan malaynayaa inaysan oranin qof soomaaliya kirishtaan rabnaaye world vision baan u malaynaya haddii hay-adda laftigeeda ha ku dhisan qaab diini ah gebigeeduba marka dee inaanu idhaahno world vision adiga waxa samayso ma rabna annagu naga guur inaanu idhaahno hadda cidda ay qoranaysa ha qorato haddaba kuwa kirishtaana sooma keenaano lama joogaano qalb waddanka ma shaqeeyaan
marka laga yimaado faafinta kirishtanka hawsha ugu badan ee ay qabtaan masiixiyiinta ee u shaqeeya hay-adaha shisheeye waa inay basaasaan ummadda soomaaliyeed kana tala bixiyaan siyaabaha loo hagardaamayn lahaa bulshada iyo meelaha ay ka nugushahay
waxaan ka shaqaynayey xaafiiska kiniisadda menonit mission iyo xaafiiska m c c taasoo ka dhignayd in dhammaan xogaha soomaaliya ku saabsan ay soo mari jireen xaafiiskayga aniguna waxaan xogtaasi u gudbin jiray kiniisadda menonite
laba kun iyo afartii hay-ad la yidhaahdo meris ay barnaamij waxay keentay oo wadda baneen ah marka aniga waxaan ku jira raggii markaas waddada baneynay markii haddaba waxaan ila yaab badneeday niman u dhashay soomaaliya sajuu oo kenya ka yimaaday hay-addii meris markaas ay hoosho u waday howlwadeenka ka mid ahaa waxay yidhaahdeen niyahow waddadan la banaynayo gaari uuraale ma mari karaa annagana weligayna uuraale uma maqli markii aan isweydiinay war anaga waddadan aan banayhayna iyo gaarigan uuraale maxaa isku keenay waa nimankii hay-adihii meeriska muddo kadib laba kun iyo lixdii waxaa noo yimaadaba etoobiyaan oo uuraala wato marka waxaan ogaanay hay-adihii iyo nimankan waddanka nagu soo duulay inay isla shaqaynaayeenoo ha maxaa jira dha waddaan hataa waxay isku dayeen baddaan waddaa laga bixiy ilaa ay jamaama imaaneyda dhowr waddaa laga bixiyo oo la shafay la baneeyay nimankan meerisaa wadata hooshaasi marka marka mar walba waxay ku dhawaaqayeen gaari uuraale ani waxaan leeyahay uuraalahan muxuu yahay warnimiyo anaga dhuulaan shaf yahaynaaye waxaan uuraalahan la sheegahay muxuu yahay muddo kadib waa laba kun iyo saddexdii laba kun iyo afartii markaas laba kun iyo lixdii waxaanba aragnaba etoobiyaankiiyo uuraala wato
hay-adaha geeska afrika ka howlgala marka laga reebo kuwa yar ee farakutiriska ah waxay isugu jiraan afar qaybood kuwo jawaasiis ah oo dalka ka wada xog aruurin iyo basaasnimo kuwo dhaqaala doon ah oo soomaaliya u jooga inay khayraadka boobaan kuwo loo igmaday inay akhlaaqda iyo anshaxa ummadda fasahaadiyaan iyo kuwo ku howlan faafinta diinta kirishtaanka iyo gaalnimada afartaas qayboodna waxaa mid waliba shaqaalo iyo howlwadeenno ka ah inta badan soomaali dalka dibiddiisa lagu soo tababaray oo lagu qarsaday sirta iyo xogta ku saabsan gaalaysiinta iyo fasahaadiinta ummadda soomaaliyeed
intii lagu guda jiray diyaarinta diraasaddan waxyaabaha uu markaska cilmi baarista ee alkataa ibdaha ka rogay waxaa ka mid ah in hay-adaha iyo kiniisadaha kirishtanka ay dalka ka samaysteen goobo ganacsi oo qarsoon kuwaas oo ay ku maalgeliyaan howlahooda diinfaafineed goobtan ganacsi ee idiin muuqanaysa waa halka ay ka dhisnan jirtay kiniisadda luutheran ee magaalada kismaayo waxaana weli gacanta ku haya hay-adda kirishtanka ee lutheran world foundation iyadoo bil weliba baad ka qaada ganacsatada kiraysatay dhismihii hore ee kiniisadda xogaha ku saabsan ilaha dhaqaale ee ay kiniisadaha reer galbeedka ka samaysteen soomaaliya ayaa ah kuwo si aad ah loo qariyo waxayna baadiriyaasha reer galbeedka si qoto dheer uga taxadaraan in la ogaado shakhsiyaadka soomaalida ah ee ay kiniisadu maalgeliso kuwaas oo udubdhexaad u ah ololaha gaalaysiinta ee ka socda waddanka
hay-adda karitas waa hay-ad katholig ah waana garabka samafalka u qaabilsan kiniisadda katholiga kulankan waxaan ku faahfaahin doonaa shaqada ay qabato hay-adda karitas iyo guud ahaan jaaliyadda kirishtanka ee ku nool jabuuti iyo soomaaliya mar kasta oo aan ka hadalno soomaaliya waxaan codsanaynaa in kaamirooyinka la damiyo
that we wouldn't have otherwise, and legitimate businesses, businesses that are functional, that operate correctly. But the reason you're there is to plant the church.
ganacsiga wuxuu fursad inoo siinayaa inaan ka dhex shaqayno meele ay la'aanteed adkaan lahayd inaan ka howlgalno waana ganacsiyo sharciyeysan oo sida ganacsiyada kale ee caadiga ah u shaqeeya laakiin sababta ugu muhiimsan ee loo aas-aasay waxay tahay inaan ka yegleenno kiniisadda uma joogno dalalkaasi inaan lacag ka samayno ama ganacsi inkastoo lacagtana aan isaga baahan nahay The truth is, the reason you're there is to plant the gospel of Jesus Christ and to engage people with his love. And in order to do that, you need a platform. In order to do that, you need access. And so, business's mission gives us that access into places we could never be otherwise.
laakiin muhiimaddeenna koowaad waa inaan diinta masiixa iyo beebal ka faafinno dadkana aan dhex galno ciise masiixna jeclaysiinno haddaba si aad arrintaasina u hirgelisid waxaad u baahan tahay hannaan aad u marto fursaddaasna waxaan ka helnay nidaamka business as mission oo ah ganacsiga oo lagu dhex guto faafinta diinta kirishtaanka waxayna inoo suurto gelisay inaan diinta kirishtaanka aan gaarsiinno meelo aan hore u gaarin
about some folks in the Somali world somewhere. You know, it, it's it's maybe important not to be too specific here.
waxaana aad u jeclaan lahaa inaan kaaga sheekeeyo qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee aan la shaqaynay inkastoo aan si faahfaahsan kugu warrami karin magacyana sheegi karin arrimo amni awgeed waxaase jira qof kiniisaddeenna ka tirsan oo meherad ganacsi leh oo dacwadda kirishtaanka muddo dheer ka gudanayay gabarh soomaali ah ganacsigiisa ayaan u fududeeyey inuu gabadhaasi soomaaliyeed saameyn ku yeesho nolosheeda ugu dambaynna waxay qaadatay diinta kirishtaanka intaas keliya ma ahan iyadii ayaa dad kale oo soomaali ah dacwada kirishtaanka gaarsiisay ilaa heer qaar ka mid ah ay si buuxda diinta kirishtaanka u qaateen ayna rabaan inay magacyadooda u beddelaan magacyo kirishtaan ah marka waa arrin aad loogu farxo lamana soo koobi karo qisooyinka noocan oo kale
and have actually gone so far as to be baptized and to want to have um, what they call Christian names, which, you know, um, So it's it's just it's an amazing thing, and there are so many stories like that.
You know, Somalis are some of the hardest people to reach with the gospel. We struggle to get teams in to reach them in their own country. It's almost impossible. Yet I had access to hundreds of them every day through the work that we do through our business's mission organization.
soomaalida waa dadka ugu adag in la gaarsiiyo baybalka dhibaato weyn ayaan kala kulannaa inaan dalkooda u dirno diin fidayaal kirishtaan ah laakiin annaga oo adeegsanayno nidaamka business as mission oo ah ganacsiga oo loo adeegsado faafinta dacwada kirishtaanka waxaan fursad u helnay inaan boqolaal ka mid ah soomaalida aan la kulanno sidaasina aan maalin kasta aan diinta kirishtaanka ugu bandhigno waana sida ciise masiixna amray inaan dadka dunida oo idil gaarsiinno diinta kirishtaanka Jesus said, Go and make disciples of all nations.
basaaska ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed iyo faafinta diinta nasaarada ka sokow waxaa hay-adaha tansiirka ee ka howlgala soomaaliya intaas usii dheer barakicinta shacabka iyo dhoofinta carruurta agoonta ah hay-adda kirishtanka ee sida gaarka ah arrimahan ugu howlan waa hay-adda lagu magacaabo lutheran world foundation hay-addan waxay ka mid tahay hay-adaha kirishtanka ee ugu faaca weyn uguna qarsoodiga badan ee soomaaliya ka howlgala hay-addan oo asalkeedu ka soo jeedo dalka swidhen ayaa sannadkii kun sideed boqol lix iyo sagaashankii soomaaliya ka bilowday olole diinfaafineed waxayna si gaara uga howlgeli jirtay gobollada jubbooyinka halkaas oo ay ka dhisatay kiniisaddan burburkeedu idiin muuqdo waxayna ku guulaysatay inay gaalaysiiso qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku noolaa tuulooyinka labada jubba
magacayga waa mukhtaar arbuub cali waxaan ahay nin soomaali oo ka soo jeedo gobollada jubba dhexe oo jilib yaraantay waxaa ku soo koray kun sagaal boqol iyo konton iyo siddeed yaa lii batiisay waxaan ahay nin kiristaan ah ilaa hadde waxaan jiraa lixdan iyo lix sano waxaan dhashtay kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii marka saas daraaddeed waxaa ilaa hadda waxaan ahay nin kiristaan ah
taariikhda markay ahayd sagaashan iyo afartii anigoo jooga tuulo la yidhaahdo beled amiin oo duqda ayadeeda ku nool aan qaraabo talaan ugu tagay ayaan waxaan la kulmay dhallinyaro ilaa iyo soddon iyo shan ruux oo kale ah waxaa u yimaaday nin la yidhaahdo majaata wuxuu ku yidhi nimanyahow miya ahaa barnaamijaan idiin hayaa or eh in niila qaado maraykan ilmihii dhallinyaradii wuu qaxeeyey wuxuu geeyey kenya markiiyaa waxaa la yidhi hee majaata nimankii oo annaga soomaaliya noo joogo oo barnaamijka kirishtaanka ah raggaynimo raggaan waa annaga waxay yidhaahdeen marka allahayna ka alle annaga nasaara ma nihi dad muslimiinaan nahay oo majaata ragga annaga aan ku biilayna soomaaliya ragga noo jooga noo keen aan aragna aan dhahnaba ma idinka ma tihiin may ma nihi wa oo barnaamijkaas nolaguma keen maya wa markiyaa waxaa dhacday dhallinyaradii inay yidhaahdaan annaga muslimiinan nahay nasaara ma nihi majaatana qaladuu nagu soo waday wuxuuna yidhi maraykanaan nila wadaa ee barnaamijkan laguma soo wadin hadduu idin yidhi nimankaa kirishtaan waay anaga kirishtaan ma nihi yahuudna ma nihi markii hadda waay ana meesha waxaa noogu caddaatay majaata nin markaas oo masiixiga u jooga inta uu ahaa soddon iyo shantii ruuxna kuma soo harin meesha way diideen waa loo bandhigay waxyaalo badan way dii wax walba loo bandhigay way diideen ilaahaa sugay raggii beled aamiina imaadeen raggii waxaa ku jiray wiilal ani ilmahabreed aan nahay oo hooya- hooyooyinka ayna isku orasku abba taariikhdii raggii agaaga sheekeen waxay yidhaahdeen ninyahow majaata meesha uu laga wadaayaba barnaamij garishtuu watay gaaladuu u shaqaynaayay
sanadkan iyo midkii lasoo dhaafayba waxay hay-adda lutheran world foundation daha ka rogtay tobannaan mashaariic oo lagu kasbanayo bulshada soomaaliyeed balse ay ku hoos duugan yihiin ujeeddooyinkii diimeed ee ay markii horeba dalka ku soo gashay sida uu ka tarjumayo saliibka ay astaanta ka dhigteen hay-addan ayaa har iyo habeenba ku howlan faafinta diinta kirishtanka iyadoo aan haba yaraatee wax caqabad ah kala kulmin maamulku sheegyada dalka ka jira ee islaamnimada sheeganaya marka u horeysa mahad ballaaran waxaan rabaa in aan uga soo jeediyo halkan wasaaradda waayo markii waxay ka soo bilaabatay qorsheyn eh, kadibna in baahi aruurin la sameeyo kadibna loo garto eh, new gobweyn in isku loo dhiso
waxyaabaha ay la gaarka tahay hay-adda lutheran world foundation waxaa ka mid ah barakicinta shacabka iyo dhoofinta qaxootiga soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxay hay-addan qandaraas ku qaadatay sidii ay qoysaska soomaaliyeed dalka uga rari lahayd uguna xarayn lahayd xerooyinka qaxootiga ee waddamada kenya etoobiya iyo jabuuti halkaas oo soomaalida lagu qasbo in ay qaataan diinta kirishtanka haddii ay doonayaan inay helaan dalkugalka waddamada reer galbeedka That's right, Dadaab, the place that I've been trying to get to, and the Kenya Crusade finally made it. To get- ugu dambayntii waxaan soo gaarnay xerada dhadhaab oo ah bartilmaameedka ololaheena diin faafineed haddii aan wax yar idinkaga warbixinno xerada dhadhaab waxay ka mid tahay xerooyinka qaxootiga oo ay ku nool yihiin in ka badan shan boqol oo kun oo barakacayaal ah and we're actually halfway across the world between uh, Kenya and Somalia, just outside of Dadaab, uh, the largest refugee.
waxaan ku sugannahay xuduudda kenya iyo soomaaliya gaar ahaan duleedka xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ugu weyn adduunka waddadan aan hadda taaganahay waa mid aad u halis badan waxaana nagula taliyey inaan ku safrin waddadan annagoo uusan ciidan nala socon xaaladda soomaaliya hadda waa mid aad u cakiran waxaa jira xasilooli la'aan dhanka dowladda dagaallo sokeeye iyo kooxo doonaya inay dalka la wareegaan si ay ugu maamulaan shareecada islaamka waxay soomaaliya hadda u baahan tahay nabad nabaddaas oo ah middii ciise masiix u taagnaa And what they need right now is a sense of peace. They need the peace that Jesus stood for when he walked this earth.
فمقر اليو ان الاغاثي على الحدود الكينيه موجود في ددب هذه النازحين الموجودين في هذه المنطقه كلهم مسلمون بالاستثناء ولكن السكان القدامى حدثوني بان هناك عده الاف من المسلمين تم تنصيرهم xarunta qaramada midoobay ee gargaarka bani'aadanka waxay ku taallaa xidhada dhadhaab ee dhacda xuduudka kenya iyo soomaaliya dadka qaxootiga ee halkaasi ku noolna waxay yihiin boqolkiiba boqol muslimiin hase ahaatee waxay dadka xerada ku nool ii sheegeen inay jiraan dad tiro badan oo si qarsoodi ah diinta kirishtanka u qaatay haddii la ogaado inay yihiin kirishtan waxaa durbaba la siinayaa magangelyo ay ku tegi karaan dalalka ustaraaliya kanada ama xitaa maraykanka iyo ingiriiska ويكون ذلك سرا واذا اكتشفوا فانهم آه، ياخذون تاشيره لجوء الى استراليا او كندا او حتى الى امريكا وبريطانيا قال يغيثوا الناس في الصومال بتعملوا ايه هنا يا استاذ يقول لي احنا بن بنساعد الناس اللي آه، في الصومال قلت له طب ده الصومال ما فيهاش ولا مسيحي قال لك وماله لقيتهم بيوزعوا الانجيل مع المعونات والله waxay ku andacoonayaan inay u gargaarayaan dadka soomaaliya ku nool laakiin maxay ka qabanayaan soomaaliya soomaaliya waa dal aan laga helaynin hal qof oo masiixi ah haddana waxaan aragnay hay-adaha reer galbeedka oo bayballo dadka u qaybinaya waxaana isgarab socday qaybinta raashiinka iyo baybalka kadib markii aan soomaaliya ka soo laabtay sannadkii kun sagaal boqol labiyo sagaashankii waxaan qabtay shir jaraa'id oo aan uga hadlayey arrimahan waxaana si gaara u xusay mid ka mid ah diinfaafiyaasha lagu magacaabo denis ورجعت من هناك عملت مؤتمر صحفي نقابه الصحفيين سنه 92 و- وفاكر اسم الشخص اسمه دينيس What this group thought that the Somalis needed the most of, refugees off the ship with nothing, was Somali Bibles. So they gathered up uh, six or seven thousand Somali Bibles for those 10,000 refugees and gave it to them.
hay-addan kirishtaanka ah waxay aaminsanayd in gargaarka ugu weyn ee qaxootiga soomaalida u baahan yihiin uu yahay bayballo ku tarjuman luqadda soomaaliga sidaas darteed waxay soo ururiyeen lix kun ama toddoba kun oo baybal kuwaas oo ku qoran afka soomaaliga si ay ugu qaybiyaan tobanka kun ee qaxootiga soomaaliyeed ee xeradan ku xariisnaa
laakiin walaalayaal waa inaad xushmaynaysid kelmada ilaah maxaa yeelay injiil waa qayb ka mid ah kelmada ilaah waana jawaabaya su-aasha ciise masiihii ninka uryaanka dembiyadiis wuu aafiyey Yeah, you're not in Somalia anymore. Yeah, you don't have to fear the, the rule of apostasy where you change your religion and you're killed. Yeah, that doesn't apply within this country.
waa inaad ogaataan inaydan hadda joogin dalka soomaaliya ha ka baqinina in laydinku fuliyo xadka riddada ama in laydin dilo haddaad diintan ka baxdaan xukunkaasi ma ahan mid ka shaqaynayo dalkan soomaaliya waxaad uga soo tagteen sababo ku aadan xadgudubka iyo dilalka dalkaasi ka jira You're now in a Christian country, yeah? So we're here to share with you what it means to be a Christian.
waxaad hadda joogtaan dal kirishtaan ah waxaana doonaynaa inaan idinla wadaagno macnaha ay ku fadhiso diinta kirishtaanka haddii aad tihiin dad muslimiin ah diinta keliya ee laydin baray waa diinta islaamka laakiin hadda waxaad leedihiin fursad aad ku maqashaan dacwada masiixa ee diyaar ma u tihiin inaad qaadataan diinta masiixa iyo wixii aan annagu aaminsannahay Would, would you like to accept Jesus Christ?
haye adigana ka waran diyaar ma u tahay inaad qaadato diinta masiixa halkani ma ahan soomaaliya oo aad naftaada ku weynaysid haddii aad tahay qof kirishtaan ah waxaad joogtaan dal kirishtaan ah waxaana halkan u joognaa inaan idiin soo bandhigno diinteenna iyo inaan wada ducaysanno You know, you're in a Christian country. And, you know, for, for us to speak to you about our faith and to pray with you is what we're meant to do in a Christian country.
dowladaha maraykanka kanada iyo australia ayaa ugu badan dalalka loo kaxeeyo qoysaska iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ay gacanta ku dhigto hay-adda kirishtanka ee lutheran marka dibadda la geeyana waxaa qoysaskan dib udejin loogu xareeyaa kiniisado ay hay-addan leedahay halkaas oo dadaallo lagu bixiyo sidii loo dhalan rogi lahaa loogana xayuubin lahaa diintoodii iyo dhaqankoodii si ay uga mid noqdaan bulshada gaalada ee ay ku soo bireen
My name is Pastor Scott Griswold, and I work with ASAP Ministries. Today I'm visiting Minneapolis, Minnesota, where there are so many Somalis who have moved here. There are magacaygu waa baadari scott criswall waxaana la shaqeeyaa kiniisadda asap maanta waxaan soo booqday magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaas oo ay soomaali badan u soo guureen maraykanka guud ahaan waxaa ku nool shan iyo siddeetan kun oo soomaali ah laakiin shan iyo labaatan kun oo ka mid ah dadkaasi waxay deggan yihiin gobolkan minnesota haddii aad wax ka barateen taariikhda soomaaliya waad maqashaan dagaalada sokeeye iyo dhibaatada dalkaasi ka dhacday iyo inay tahay meelaha ugu halista badan ee dadka kirishtaanka ah diintooda loogu dhibaateeyo soomaaliya waxay ku jirtaa kaalinta labaad ama midda saddexaad dalalka ugu halista badan dadka kirishtaanka ku noolaadaan laakiin waa kuwaan maanta soomaalida maraykanka ay joogaan halkan oo ay ka jirto xorriyadda diimaha waxayna fursad u haystaan inay si cabsi la'aan ah u bartaan ciise masiix iyo diinta kirishtaanka But here they are in a country where there's religious freedom and a chance to know about Jesus Christ.
Uh, meanwhile, uh, we do outreach to the Somali community here in central Ohio. Uh, here in Ohio, we have uh, about 40,000 Somalians.
kiniisaddeenna waxay diinta kirishtaanka ku dhex faafisaa dadka soomaalida ah ee ku nool bartamaha magaalada ohio waxaa magaaladan ku nool ku dhowaad afartan kun oo qof oo soomaali ah waxyaabaha dadka soomaaliyeed ula gaarka yihiinna waxay tahay inay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic siddeed muslimiin yihiin They are 99.8% Muslims. And uh, not just that, they are very difficult to reach with the gospel in their own countries, and God has brought them here into our community.
waa dad ay adag tahay in la gaarsiiyo baybalka markii ay dalkooda ku sugan yihiin laakiin rabbigeenna ayaa halkan inoogu keenay si aan diinta kirishtaanka u gaarsiinno sannadkan keliyana waxaa diinta kirishtaanka qaatay siddeed ruux oo soomaali ah oo magaaladan ku nool markii aan dacwada gaarsiinay About eight Somalis came to faith in Christ through our outreach, of whom, of whom five of them are being catechized.
Do you believe Jesus was God?
oon wuxuu aaminsan uu ku leeyahay in ciise ilaahay ahaa
He's a brother. See, I, I believe he was God.
ciise Yeah.
ciise waa la dhalay sugaadinka warkaa naga mid ciise hooyaa dhashay ilaahayna lama dhala isagoon baa wax abuura
Me as a Christian, I, I believe that, that Islam takes people away from the truth.
inay waddo kaldan ay mareen waxaan aaminsanahay buu marka anugu kiristanahay in islaamku ay waddo qallooco ku jiraan nin derideran ibliskii dafadow ka raarade
nimankaad la yidhaha masiixiyiinta waxayna ka mid yihiin acdaada ilaahay kuwa ugu dhibka badan leh sida yuhuudda oo kale waana dadka aanu maanta u qorano warqadaha oon isbonsarada ka sugno oo wax walba gacanta noogu haya aniga isbonsor kaniisad baa isiiday ma isbonsor inta kaniisad ku siidhaad rabtaa in khayrku soo gaaro soo dhowaynta yurub looga soo lagu soo dhowaynayo arka iyo say dadku u yaacayaan ilmaha yurub la geeyo ama lagu soo dhalayaa halkay ku soo laabanayaan ayagoo wada masiixiyiin iyo buudiyiin iyo laadiniyiin ah dheguna wada dilacsan yihiin maantaasna waxaa loo diriraya islaamka gaal saasay xaaladdu noqon
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad gebi ahaantii isku dhegaysateen xalqadii afaraad filimkii lagu iftiiminayay kaalinta dahsoon ee kiniisadaha ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل